xaqiiqda meesha taallo waxay tahay waan halkan isugu nimid in aan dib u milicsanno aan fiirino waxa naga khaldamay kadibna aan ka wada hadalno sidii musiibadii nagu dhacday fooshuxmay oo dadkeen aad arkayseen dhiiggoodii ugu qulqulayay inaan ugu bedelno midnimo iyo wada shaqayn sidii aan ula dagaalami lahayn qolooyinkan horarka ah oo aanan u naxayn ummadda soomaaliyeed oo aan dagaal ku haynin keliya dowladda iyo shakhsiyaada ee u soo banbaxay inay laayaan shacabka soomaaliyeed marka inaan anagu aan u samaysana shuruuc sidii aan u qaybsan lahaynna aan meel aan isaga ogaano waxaan rajaynaa insha allah sida ugu dhaqsiyaha badan in aan hawshaas aan dardargelin doonno aanan soo afjari doonno insha allah saasay noo ahaanaysaa shirkaanna waa noo furan yahay waa xaqiiqa inta laga hadlay dalka wuxuu ku jiraa xaalad adag xaaladda adagna wuxuu ku jiray muddo toban sano ah intii ay qolooyinkan nabaddiidka ah ee xifjirka ah ay duurka galeen ay noo diideen in dowladdu istaagto inay dowladdu shaqayso in ummadda soomaaliyeed ay nabad helaan iyo nolol helaan xaqiiqadiina runtii ilaa hadda waa ka adkaan laanahay ma aha inay guulaysteen waa ka adkaan laanahay waana waana waana inaan keenno qorshihii aan uga adkaan lahayn tobankii sano lasoo dhaafay haddii aysan hayn amisom waa ka duwanaan lahayn marka waa inaan u mahad celinno amisom iyo dadaalkii ay ka galeen ay dowladda difaacaan in badanna waa dhinteen in badanna waa dhaawacmeen marka mar walba inaan muujinno runtii sacrificekii ay sameeyeen iyo naftooda inay u hureen inay dowladdan shaqayso ummadda shacabka soomaaliyana ay horumar gaarto toban sanana dagaal socda wax sahlan ma ah oo weliba aan ognahay xaaladdu in magaalada muqdisho wixii toban kilomitr ka baxsan aanan jidadka la mari karin siduu sheegay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed uu sheegay in aanan baabuur lagu tegi karin baydhabo in aanan lagu tegi karin baabuur meesha la yihahdo marka jowharna aan baabuur lagu tegi karin sidee marka hawshaasaan u bedelnaa oo aan wax uga baranaa tobankii sano lasoo dhaafay maxaase naga khaldamay waxaa naga khaldamay xaqiiqda dad badan ma oga dalka inuu dagaal ku jiro anugu waa cilaamiyey dagaal laakiin dagaal dalka wuxuu ku jiray muddo toban sana ah ayuu dagaal ku jiray dagaalkan waxaa loo daayay oo keliya ciidamada qalabka sida oo geesiyiinah inay wajahaan iyagoona dhaqaalo badan haysan mushaahar fiican aan la siinin daryeel aan lahayn uu saaran yahay cunaqabateen dhanka hubka uu saaran yahay